بسم الله الرحمن الرحيم فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم قال الناظم رحمه الله في نظمه وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل فصل في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق وبعده الفاروق من غير افتراء وبعده عثمان فاترك المراء وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظام هذا للبطين الأنزعي مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم وفي الندى مبدي الهدى مرد العدا مجلي الصدايا ويل من فيه اعتدى فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قلا فقد كذب وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة فصل وعائشة عفوا بيت باكهر فصل كهر وعائشة في العلم مع خديجة في السبق ففهم نقطة النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaa naadimku uu fasalkan kaga hadlayaa fi ma yajibu lilanbiyaa'i wamaa yajuusu calayhim wamaa yastaxiilu fii xaqihim waxaa ambiyada waajibka ku ah xaqooda iyo waxa ku bannaan iyo waxa mustaxiilka ka ah oo kitaabka bilowgiisii waa kii aynu ku soo qaadanay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa waxa u waajibay waxa ku bannaan iyo waxa ka xaaraanta ee mustaxiilka ka ah halkanna waxa uu ku tilmaamayaa ambiyada alla uu doortay subxaanah xaqooda waxa u waajibay iyo waxa ku bannaan iyo waxa ka mamnuucee mustaxiilka ka ah waxa uu naadimku yihi raximahullah wa ana kula waaxidin minhum salim min kuli maa naqsin wa min kufrin cusim ibnu cuthaymiin halkaa wuxuu yihi waxa awleysan in la yidhaha inna waayo naxwada waxaad ku soo barateen ibtidaau lkalaamka inna ayaa dhacda bikasri اlhamza annadana caadatan kalaam baa ka horeeya marka maanta anna dee waxba kama horeeyaane waxay dhacday hadalka bilowgiisii marka inna in la yidhaha baa awlaa buu yihi ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah waina kula waaxidi minhum salim min kuli ma naqsin wa min kufrin cusim macnuhu markaa wuxuu noqonayaa waina kula waaxidin mid kasta oo minhum ambiyada iyo rususha ka midihi salima waa nabadgalay min kuli maa naqsin maad waa iska zaaido ay min kuli naqsin nuqsaan dhammaanteed waa ka nabadgalay wa cusima waana laga dhowray min kufrin gaalnimona waa laga dhowray waxa uu naadimku beydkan ku tilmaamay ambiyada yacnii inay mamnuuc ka tahay kufri iyo gaalnimo inay ku dhacaan sidoo kale in laga dhowray nuqsaan oo dhan hadday tahay tu diineed iyo hadday tahay tu duunyaba faalambiyaau saalimuuna min kulli naqsin khalqiyin wa naqsin khuluqiyin ambiyadu way ka dhowrsoon yihiin oo waa laga badbaadiyey waanay ka nabad galeen in kasta iyo nuqsaan kasta ha ahaato mid khalqi oo xagga abuurka ah oo xalay waataynu soo tilmaannay nebigu yacni waa mid jidh ahaan iyo caqli ahaanba taam u ah oo mid la xaadla mid aan hadli karayn mid dhagala ilaahay ma soo diro ilaahay xikmaddiisa ayaa keensanaysa cidda uu risaaladiisa u dhiibayaa inay tahay cid awood iyo karti u leh marka nuqsaan oo dhan ambiyadu waa ka nabad galeen oo ilaahay waa ka dhowray intaasi ha noqoto mid xagga abuurka ah oo nuqsaan khalqi ah waataynu xalay soo sheeganay oo abuurkooda ilaahay waa taam yeelay jidh ahaan iyo caqli ahaanba ama nuqsaantu ha noqoto mid khuluqiya oo dhaqan ahaan ah yacnii naqaa'is xagga dhaqanka ana ilaahay waa ka dhowray oo nebiga yacnii edab darro iyo dhaqan xumo iyo waxyaabahaasi ka dhici maayaan ilaahay waa ka dhowray kamalahum اllaahu wahaya'ahum lixamli risaalatih ilaahay waa dhammaystiray jidh ahaan iyo caqli ahaan abuur ahaan iyo dhaqan ahaanba waxaana alla u barbaariyey oo u diyaargareeyey risaaladiisa inay xambaaraan wahum macsuumuuna min alkabaa'ir dunuubta waaweynna ambiyada waa laga dhowray wa min alkufri dee min baabi alawlaa kabaa'ir haddii laga dhowray kufrina hadalkiisaba daa oo waa mustaxiil nebi in la yidhaah wuu gaaloobo kufri buu ku dhacay ama asakaa'ir faqad taqac minhum calaa wajhi alkhata' ila alcamd laakiin dunuubta yaryaree sakaa'irtu ambiyada way ka dhici kartaa iyagoon u badrheedhayn laakiin khata iyo gaf ay ka tahay oo nebigu isagoo ku ijtihaadaya sida sawaabka ee saxdaa inuu sameeyo dee khilaaful awla ama wax khata'a wuu ku dhici karaa oo sakhaa'ira laakina allaha laa yuqiruhum calaa dalika bal yusaxixuhum laakiin ilaahay xataa gefka ama khata'a yar ee nebiga ka dhaca calaa sabiili اlijtihaad isagoon u kasin ilaahay kuma iqraariyo kuma suga eh wuu ka saxaa waa loo waxyoodaa khaطagii uu galayna waa laga saxaa laguma yani iqraar laguma sameeye eh ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka tasxiixiyaa waana laga dhaafaa oo nabiyuna moxamed salى اllahu عalayhi wasalam in fara badan yani bacd nusuus ama aayaadka qur'aaniga waxaad ku arkaysaa iyadoo lagu canaantay ficil uu sameeyey oo macnaha la leeyahay sidan aad samaysay sidanaa ka habboonayd laakiin canaanta waxaa la socota ilaahay naxariistiisa iyo towbada uu ka toobad aqbalay ayaa ayaa waxa weeyaan la socota marka calaa kullin yacni ambiyada sakaa'irtu iyagoon u badrheedhin oon u kasin si kama ama khata'a way uga dhici kartaa laguma se iqraariyey ilaahay waa ka saxa waana ka toobad aqbalaa wa kadalika macsuumuuna fii sha'ni albalaaqi can illaah waxaa kaloo ambiyadiiyo rusushu ay ku dhowrsoon yihiin oo laga dhowray inay ku khaldamaan waxay ilaahay xaggiisa dadka ka soo gaadhsiinayaan oo waa mustaxiil nebi la soo diray wixii ilaahay xaggiisa uu ummadda ka soo gaadhsiinayey khata iyo gaf inuu ku galo waa mustaxiil wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa rasaa'ilka iyo risaalada loo soo dhiibay ambiyada nebi walba sidii loogu soo dhiibay ayuu ammaanadaa u gudbinayaa khata'na inuu ka dhaco waa laga dhowray oo waa macsuumiin fahum akmalu lkhalqi khalqan wa khuluqaa ambiyada iyo rusushu waa khalqiga kuwa ugu dhammaystiran hadday noqoto abuur ahaan iyo jidh ahaan iyo hadday noqoto dhaqan ahaan iyo akhlaaqad ahaan khalqiga ilaahay kuwa ugu dhammayska tirani waa ambiyada iyo rususha khalqan wa khuluqaa waxau yihi markaa sheekhu waina kula waaxidin mid kastaoo minhum ambiyada iyo rususha ka mid ihi salima waa nabadgalay min kulli maa naqsin nuqsaan dhammaanteed buu ka nabadgalay ha noqoto mid abuur ahaan iyo jidhka la xidhiidha ama ha noqoto mid akhlaaqada iyo dhaqanka la xidhiidha nuqsaan oo dhan waa ka nabadgalay wa min kufrin gaalnimona cusima waa laga dhowray oo ka dhici mayso kadaaka sidaasoo kale ayaa sheekhu yidhi min ifkin beenna waa laga dhowray oo suurtagal maaha nebi alla uu soo diray been inuu sheego waayo hadday beeni ku bannaantao been ay sheegayaan dee sidee loo rumaysan karaa bilaa waxay sheegayaanba ay been tahay beenta ilaahay wuu ka dhowray oo nebi ilaahay beeni ka dhici mayso wa min khiyaana khiyaanona waa laga dhowray oo nebi ilaahay soo diray inuu khiyaamo sameeyaa waa ma dhacdo waayo waa liwasfihim tilmaantooda ay ku tilmaaman yihiin ambiyada iyo rusushu bisidqi runta beenta ka soo horjeeda waalaamaanati iyo ammaanada khiyaamada ka soo horjeeda waxa uu sheekhu yidhi maadaama ambiyadu ay ku tilmaaman yihiin run iyo ammaano been iyo khiyaano waa ka xaaraan waana laga dhowray oo ka dhici mayso waxa uu yihi kadaaka sidaasoo kale sidaa nuqsaanta iyo gaalnimada ambiyada looga dhowray ayaa min ifkin beenna looga dhowray wa min khiyaanatin iyo khiyaanadiina waa laga dhowray ambiyada waayo waa liwasfihim tilmaantooda ay ku tilmaaman yihiin ee ay ku sifaysan yihiin bisidqi runtii dee beeni markaa ka dhici mayso waalamaanati iyo ammaanada dee khiyaana ka dhici mayso وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل شeekhu markuu inoo soo tilmaamay wixii xaqooda waajibka ku ahaa waxa weeyaan iyo wixii mamnuuca ka ahaa ee xaaraanta ka ah xaqooda ayaa wuxuu halkan inoogu tilmaamayaa waxa ku bannaan xaqooda aljaa'is fii xaqihi marka wuxuu tilmaamayaa ambiyadu dee inay basharka dadka kala mid yihiin sifaadka dadnimada iyo bashariyada oo waxa dadka ku dhaca uu ku dhacayo hadday dhaawac tahay hadday dhimasho tahay hadday xanuun tahay hadday cudur tahay hadday caydhnimo tahay hadday guur tahay hadday tarankii iyo ubadkiiyo awlaaddii tahay hadday hurdadii tahay hadday cunto tahay hadday cabitaan tahay macnaha sifaadkii basharka lagu yaqaanay in ambiyadana waxa weeyaan ay ku sifaysan yihiin oo aanay ka soocnayn oo dee waxa weeyaan qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo hormoodkii ambiyada iyo rusushaa kii u khayrka badnaa muxuu lahaa yani waxaa lagu yidhi waxaad ku tidhaha nebi allow yaanay kugu luguyn oonay ku moodin martabat ululuhiya ba inaad gaadhsiisantahe dadka waxaad u sheegtaa inamaa ana basharu milukum anuu qof idinkoo kaluun baan ahay oo sifaadka basharka idinkala mid ah laakiin maxaan idinkaga duwanahay yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxa uun la ii waxyoonayaa macbuudkiinna xaqa lagu caabudaa inuu yahay ilaahay oo keliya oo macbuud kale aanu idin sugnayn macnaha dee waxyigaas samaawigaa ayaan idinkaga soocanayo oo ilaahay igu karaameeyey laakiin sifaadka kalee basharnimo dee idinkala mid baan ah bal nebigu sala allahu calayh wasalam waa kiilaha kama fi lbukhaari can ibni mascuud inamaa ana basharun milukum ansa kamaa tansawn anuu qof idinkoo kale aan ahay oo sidaad waxu iloobaysaan baan u ilaabaya xadiidkii dulyadayn waa garanaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalam salaaddii rubaaciyada ahayd ee afarta ahayd markii laba wiiloobee laba keliya uu ku salaamo naqsaday dabeed saxaabadii ay xasuusiyeen marka calaa kullin yacni nebi moxamed markuu sidaa yahay ambiyadii kalena waa la mid ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nu walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaaja waduriya nebi allow adiga hortaa rusul baanu diray waxaananu u yeelay ubad iyo oori yani guurku dee sida dadku u guursadaan bay u guursanayeen oo u tarmayeen wamaa arsalnaa qablaka min almursaliina ila inahum layakuluuna aطacaama wayamshuuna fi laswaaq ilaahay wuxuu tilmaamay yani nebi moxamed rusushii hortii uu diray inay sidiisoo kale uun ahaayeen dad wax u cuno u cabo suuqa u socda oo u adeegta oo basharka iyo dadka aan ka soocnayn xagga dhaqanka yani basharka xagga dhimashadana inay kala mid ahaayeen dadka oo ilaahay waxa yihi wamaa jacalnaa libashari min qablika alkhuld afa in mita fahum lkhaaliduun nebi allow qof adiga kaa horreeyey umaanaan yeelin waaritaan axad waaritaan loo qoray ma jiro kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam waxallo waxa arlada dusheeda ku dhaqani way dhammaanayaan ilaahay unba baaqi noqonaya subxaanah xayun laa yamuut waxau yihi markaa haddaad dhimato oo ma iyagaa waaraya kuwan gaaladee doonaya dilkaaga haddaad dhimato ama ay ku dilaan ma iyagaa kaa dambaynaya so iyaguba dhiman maayaan ilaahay wuxuu yihi innaka mayitun wa inahum mayituun adigu nebi allo waad dhimanaysaa iyana way dhimanayaan dabeed ilaahay agtiisa isugu imanaysaan oo ilaahay idinku garqaadaya markaas waxaa nusuustaa laga yani fahmayaa in dee nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo ambiyada kaleba ay dadka kala mid yihiin sifaatulbashar kadalika xadiidkii yacni saxaabadii rag ka mid a guryihii nebi moxamed yimid sala allahu calayhi wasalam iyagoo cibaadadii nebi moxamed waraysanaya markii loo sheegay fakaannahum taqaallowha waxabaad mooddaa markii nebiga looga warramay inay yaraysteen oo yidhaahdeen halkeennu nebi moxamed kaga dhacaynaa waqad hafara allahu lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahar iyadoo nebi moxamed dembigiisii hore iyo kiisii dambeba la dhaafay halkeennu kaga dhacaynaa waa inaannu annaku wax badan samayno qaarkood markaa waxay yidhaahdeen ana asuumu walaa uftir yani annaku waan soomaynaa oo weligayaba afuri mayno mid wuxuu yidhi ana aquumu leyla walaa arqud habeen oo dhan cibaadaan u taagnaano laba indhood isu geyn maayo mid waxa uu yihi ama ana falaa atazawaju الnisaa anigu haweenba guursan maayo yacni saddexdii nin ninba wax buu yidhi nabiga salى اllahu alayh wasalam markii loo sheegay wuxuu yihi antum aladiina qultum kada wakada war maydinka caynkaa iyo caynkaa yidhi waxay yidhaahdeen haa waxau yidhi haddaba amaa ana wallaahi inii la atqaakum lilaahi waaclamukum biاllaah wallaahi anaa ilaahay idinkuna cilmi badan idinkuna cabsi badan oo dee rasuulkii ilaahay baan ah cabsidii iyo cibaadaduna waa calaa qadri cilmika biاllaah nin walba intuu ilaahay yaqaano ayuu ka cabsoodaa ayuu cibaadaystaa man kaana billaahi acraf kaana minhu akhwaf wuxuu nebigu markaa yidhi wallaahi anaa ilaahay idinku cilmi badan idinkuna cabsi badan haddana aquumu leyl yacni habeenka barh ka mid ah waan kacaa waa arqud barhna waan iska seexdaa wa asuumu wa uftir yacni maalmaha qaarkood waan soomaa qaarkoodna waan iska afuraa wa atasawaju الnisaa haweenkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnadayda iska naca ee diidaa aniga iga mid ma aha macnaha wadadaydii iyo sunnadaydii kuma sugna ee wuu ka baydhay marka xadiidkana waxaa laga qaadanayaa dee nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu dadka kala mid ahaa sifaadka hurdada kicitaanka guurka taranka soomka afuridda cuntada cabbitaanka inuu kala mid ahaa marka arrinta uu sheekhu halkan ku sheegaya taas weeyi waxau ihi markaa sheekhu wajaa-isun fii xaqi kulli rusuli annowmu wanikaaxu milu lakli wuxuu yihi wajaa-isun waxaa ku bannaan fii xaqi kulli rusuli rusushoo dhan xaqooda waxaa ku bannaan annowmu hurdo inay seexdaan waayo hurdadu waa raxmad ilaahay addoommadiisa u soo rogay si ay tacabka maalintii uga raaxaystaan oo jidhkoodu u dego waa idinka arkay qofka in yar hurdo waaya yacni xaaladiisa caafimaad oo dhan baa khalkhal gelaysa deganaanshihiisii ayaa ayaa ayaa isbedelaya markaasaa la odhanaya ha la mudo irbad hurdo ha lagu mudo yacni wax laga maarmayo ma aha marka hurdadu waa nicmo ilaahay ku manaystay addoommadiisa qofkii waayaa garanaya idan yacni hurdadu xaqooda waa ku bannaan tahay siday dadkuba u seexanayaan inay u seexdaan wanikaaxu guurkiina waa ku bannaan yihi inay sida dadkuba u guursanayo ay ambiyadiina u guursadaan oo ubad iyo tafiir iyo taran uga hadho milu lakli yacni guurkaasoo cuntadii oo kale ah oo macnaha cuntadiina dee way ku bannaan tahay ama milalakli xaal uu yahay nikaaxu cuntada oo kale oo siday cuntada iyo cabbitaanku ugu bannaan yahay ayaa nikaaxuna ugu bannaan yihi wajaa-izun waxaa ku bannaan fii xaqi kulli rusul rususha oo dhan xaqooda waxaa ku bannaan annowmu hurdadii iyo wanikaaxu guurkii midla alakli xaal uu yahay nikaaxu cuntada oo kale oo sida cuntadu ugu bannaan tahay ayaa nikaaxiina ugu bannaan yihi walaysa fi lummati bاtaxqiiqi fi lfadli wاlmacruufi kasidiiqi sheekhu markii uu ka baxay ka hadalkii ambiyada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo khasaa'istii lagu gaar yeelay iyo ambiyadii kale xaqooda wixii ku bannaanaa iyo waxaan ku bannaanayn ayaa halkan wuxuu ka gelayaa saxaabada oo kuwii xagga fadliga ku soo xigay ah oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khayru khalqi illaah hadduu yahay dee ummaddiisa intii kale waxa ugu soo horrayso hormood ah oo ku soo xigtaa waa saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayh saxaabigana waxaa la yidhaha man laqiya الnabiya mumina bihi wamaata calى dalika wain takhalalad riddat calى اlaصaxi tacriifka ugu saxiixsan waa kaa ibnu xajar uu ku tilmaamay calayhi raxmat ullah in saxaabi la yidhaahdo qofka nebiga la kulmay isagoo rumaysan rumayntiina ku dhintay xataa ridda hadday soo kala dhex gasho oo haddana uu ka soo noqdu iimaankii intuu ku soo laabto ku dhinto yacnii suxbadii ka zuuli maysa waa u sugan tahay saxaabada rasuulkuna ridwaanullaahi calayhim fadaa'ishooda kitaabkiiyo sunnaduba aad bay u soo hadal qaadeen oo ay u fara badiyeen wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canh ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh kuwii ugu soo horreeyey iimaanka iyo islaamnimada u soo hormaray ee muhaajiriintiiyo ansaarta ahaa waa saxaabadii eh ilan saxaabadu labadaasun bay ahay muhaajiriin iyo ansaar والذiina taبcuuهm bإxsaan iyo kuwii wanaag ku raacay taabiciinti atbaacu taabiciin radia اllahu canهum waraduu canh kuwa ilaahay raalli buu ka noqday iyona raallibay ka noqdeen waa afdaliyo ilaahay uga markhaati kacay oy dadka kala dheeraayeen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa uga markhaati kacay khayriyada oo khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum sida xadiidkii saxiixa ahaa yacnii dadka waxa u khayr badan baa rasuulku yidhi qarnigaygan aan noolahay dabeed kuwa ku sii xiga kadib kuwa ku sii xiga saddexdaa qolo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam khayrka uga markhaati kacay saxaabada fadligoodu yacni aad iyo aad ayuu u tiro badan yahi oon la soo koobi karay ilaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tasubuu asxaabi fawallaahi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa war asxaabtayda ha caayina ha aflagaadaynina afkiinna ka haysta wallaahi midkiin haddii buurta uxud oo dahaba u bixiyo waa buur weyn oo madiine ku xeersan yacnii buurta uxud in leeg oo dahaba midkiin hadduu ilaahay dartii u bixiyo maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa ma gaadhayo saxaabadayda mudkood yacnii mudka uu bixiyo ama kala barhkii gaadhi maayo mudka waxaa la yidhaahdaa yacnii qofka gacmihiisu ay dhexdhexaadka yihiin labadiisaa sacab marka laysku geeyo intaa muggeed ayaa la yidhaha mud marka macnaha rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam midkiin hadduu buurta uxudoo dahaba bixiyo midkood mudkaa uu bixiyey ama kala barhkii ma gaadhi kartaan halkay fadli iyo asbaqiyo ay ka gaadheen markaa saxaabadu fadligoodu sidaas ayuu u tiro badan yahay oo aan loo koobi karayn fadaa'ishooda markaa saxaabada fadaa'ishoodii iyo iyaga laftoodu siday u kala mudnaayeen ayuu halkana sheekhu ka sheegaya oo u galay faslun fi saxaabati alkiraami ridwaan ullaahi calayh waa saxaabadii sharafta badnayd alla raalliha ka noqdee arrinkooda ayuu fasalkan sheekhu u guntay oo uu kaga hadlayaa waxau yihi walaysa fi lummati bitaxqiiqi fi lfadli wاlmacruufi kasidiiqi wuxuu yihi walaysa kuma sugnaanin fi lummati ummadda nebi moxamed dhexdeeda kuma sugnaa bitaxqiiqi ay bilqowli اlmuxaqaq qowlka la xaqiijiyee dhabta a marka la qabto ummadda nebi moxamed kuma sugna dhexdeeda fi lfadli xagga fadliga iyo walmacruufi xagga wanaagga ka sidiiqi runbadanihii wax la mid ah runbadane waa abubakar abubakar ayaa naanaystiisu ahayd iyo laqabkiisu asidiiq ficiil waa siiqatu mubaalaga waa kii runta badnaa waayo iimaanka iyo rumaynta ayuu derajo sare ka gaadhay ilaa uu noqday ummadda nebi moxamed kii ugu fadliga badnaa nebi moxamed dabadii nebi moxamed marka laga yimaado sala allahu calayhi wasalam oo khayru nnaas ah ummadda inteeda kale hormoodka ugu horeeya abubakar sidaasuu ku noqday asidiiq magaciisana waxaa la odhan jiray cabdullahi bnu cuhmaan laakiin wuxuu mashhuur ku yahay kunyadiisa iyo laqabkiisa abubakar oo kunyadiisa ah iyo laqabkiisa iyo naanaystiisa asidiiq ee runbadanaha lagu sifeeyey marka waxauu yidhi qowlka xaqiiqada a marka la qabto ummadda nebi moxamed kuma jiro wax abubakrin sidiiq ugu dhigmo kula mid ah xagga fadliga iyo macruufka ma jiro macnaha isagaa ugu fadli badan oo ugu sarreeyo weeyi waxaa kaaga filan fadliga suxbadiisa saxaabiga fadliga badan waxaa kaaga filan saxaabiga keliya suxbadiisa ilaahay kitaabka uu ku sheegay weeyaan abubakr id akhrajahu aladiina kafaruu aniya nayni id huma fi lgaar id yaquulu lisaaxibi laa taxzan ina allaha macna ilahay wuxuu yidhi bal xus wakhti ay saareen kuwii gaalada ahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay saareen waa markay nebi moxamed hadh cad maka ka saareen iyagoo labaa oo yacni abuubakarna uu wehelinayo iyagoo markaa labadoodii godka ku jira godkii ay galeen ay kaga dhuumanayeen gaalada quraysh ee daba socota godkay kaga dhuumanayeen iyagoo ku jira nebi moxamed iyo abubakar waxaad xustaabaa alla uu yidhi id yaquulu lisaaxibih xilli uu nebi moxamed saaxiibkii ku lahaa waa abuubakare laa taxzan ina allaha macana abuubakarow ha murugoon ilaahay baa inala jire ila nafta bani aadamku way argagaxaysaa yacnii godka dushiisii ayay marmarayeen laakiin ilaahay baa ka xafiday fallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu araaximiin marka shaahidku waxa weeyaan id yaquulu lisaaxibih inuu saaxiibkii nebi moxamed yahay suxbadiisa cid qur-aanka lagu sheegay abubakar baa jira waa fadliga uu saxaabada inta kala dheeriyey waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam low kuntu mutakhidan min ummatii khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila haddaan ummaddayda cid ka mid ah aan khaliil ka dhiganayo yacni darajat اlkhulla waa qofka aad aada u jeceshahay jacaylkiisu qalbigaaga u hantay yacni saaxibkiiyo sadiiqa wuu ka xeel dheeryi marka cid ummadda ka mid a haddii aan ka dhex dooranayo oon ka jeclaanayo oon khaliil gaara ka dhiganayo abubakar baan ka dhigan lahaa baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam waxay tusinaysaa fadliga abubakar u lahaa nebigu sala allahu alayhi wasalam markii uu xanuunsanayey wuxuu lahaa abubakar haydin tukiyo abubakar imaam haydiin noqdo nebi muxamed yacni mixraabkiisi iyo halkii uu istaagayey ka uu aaminay ee uu hormariyey dee waa ummadda kii ugu fadliga badnaa lianna salaada yacni qofka dadka tukinaya waa dadka ka u mudan yacni halkaa la gelayo ee ummadda la horgelayay qaa'id loo noqonaya cid walba ma gasho waa dadka ka u mudan sidaa darteed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi aqra'ukum likitaab illaah yacni dadka ha tukiyo ka qur'aanka ugu akhriya og aqra'uhum likitaab illaah marka abubakar maadaama uu saxaabada ka u mudan ahaa isaga ayaa nebigu imaamadiisii halkii nebi moxamed uu istaagi lahaa abubakar buu raalli uga noqday wa afdalu hadihi اlumma saxaabada markaa waxaa u fadli badan muhaajiriinta liannahum jamacuu bayna alhijrati waاnnusra laba wasfi bay kulansadeen oo hijradii ay ka soo hijroodeen min maka ila almadiina iyo nusradii nebi moxamed ay u hiiliyeena garab iyo gaashaanba ay u noqdeen mar hadday labadaa kulansadeen saxaabada dhexdeeda waxa mudnaanta koobaad leh muhaajiriinta ansaartuna waa ku soo xigtaa sidaa darteed baa ilaahay iyaga hadalka ugu horraysiiyey oo uu yidhi wasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina waalansaar taqdiimku waa fadliga ay dheer yihiin ansaarta wa afdaluhum alkhulafaau araashiduun muhaajiriintana haddana waxaa ugu sii fadli badan khulafaau raashidiintii afarta ahayd abuu bakrin wa cumar wa cuhmaan wa caliy uma baqiyat alcashara dabadeed tobanka intii ka hadhay tobankii saxaabi ee nebigu jannada uga markhaati kacay ee ahlu jannaha almubasharuuna biljanna kuwii jannada loogu bishaareeyey intii ka hadhow lixdii kale ah uma ahlu badrin dabeed ahlu beder oo waxa weeyaan ayaa ku sii xiga xagga rutbada iyo derajada oo fadaa'ishooda axaadiis tiro badani ku soo aroortay uma ahlu baycati ridwaan waxaa ku sii xiga kuwii waxa weeyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam geedka hoostiisa baycada kula galay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqday sulxu lxudaybiya kuwii goobjoogga ka ahaa ee halkaa nebiga baycada kula galay uma man aslama qabla alfatxi afdalu miman aslama bacda alfatxi wakula wacada allahu lxusnaa dabadeed intaa dabadeed yacnii saxaabada raggii islaamay maka intii aan la furan way ka fadli badan yihiin kuwii islaamay fatxu maka kadib maka intii la furtay dabadeed dhammaantoodna ilaahay wanaag buu uga markhaati kacay oo uu ballanqaaday walaysa ma ahaanin fi lummati ummadda nebi moxamed dhexdeeda ma ahaanin bitaxqiiqi ay bilqowli almuxaqaq qowlka la xaqiijiye dhabta a marka la qaato ummadda nebi moxamed kuma jiro fi lfadli xagga fadliga iyo walmacruufi xagga wanaagga kasidiiqi abubakrin asidiiq oo kale kuma jiro macnaha abubakrin asidiiq wax kula midihi kuma jiro ee abubakar baa ugu sarreeya oo ugu horeeya weeyaan macnuhu wabadahu wabacdahu alfaaruuqu min hayri iftiraa wabacdahu cuhmaanu fatruki ilmiraa waxa uu sheekhu yidhi wabacdahu ay bacda asidiiq runbadanihii abubakar dabadiina waxaa xagga fadliga oo ku soo xiga alfaaruuqu kii xaqa iyo baadilka lagu kala saaray waa cumar ibnu alkhadaab abuu xafsin faaruuq waxaa loo yidhi islaamka markii uu soo galay ilaahay diinta ayuu ku ciseeyey geese ayuu ahaa arrimaha diinta ku ad adag xaqa iyo baadilka kala saaray oo kala soocay ayuu ahaa sidaasaa naanays looga dhigay alfaaruuq ilaa nebigu sala allahu caleyh wasalam uu ku tilmaamay idaa salaka fajan salaka shayطaanu fajan aakhar cumar ibnu alkhadaab waddo hadduu maro shaydaan kuma soo hagaagi jirin waddo kale ayuu mari jiray kuma soo hagaagi jirin waddada cumar marka waxau yihi wabacdahu alfaaruuq faaruuq waa aladii faraqa allahu bihi bayna alxaqi walbaail nebigu sala allahu alayh wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiidi abi hureyra wuxuu lahaa in yakun fiikum muxadauun fa cumar haddii dhexdiinna ay ku jiri lahaayeenoo laga hadli lahaa yani laga heli lahaa dhexdiinna kuwa loo waramo macnaha lagu ilhaamiyo xaqa oo waxyi ahaan loogu ilhaamiyo xaqa haddii dhexdiina laga heli lahaa cumar buu noqon lahaa almuxadauun yacni cid loo waramo oo xaqa lagu ilhaamiyo oo waxyiga waafaqda haddii dhexdiinna ay ku jiri lahaayeen cumar buu noqon lahaa baa nebigu yihi sala allahu calayh wasalam waa fadligiisa walidaalik ayaa xadiidka waxaa ku sugnaatay inuu cumar yidhi waafaqtu rabbii fii alaain yacni rabbigay ilaa saddex mas'alo ayaan ku waafaqay macnaha waxaa jirtay masaa'il intaan waxyiguba soo degin cumar tala ahaan iyo ikhtiraaxaan uu soo gudbiyey yacni sidaa iyo sidaa in la yeelo dabadeed waxyigiina ku soo degay ra'yigii cumar sidii uu yidhi waafaqay marka cumar ninka fadligaas iyo maqaamkaas sare leh ayuu ahaa waxa uu yihi wabacdahu abu bakrin isidiiq dabadiina waxaa fadliga ku soo xiga alfaaruuqu kii xaq iyo baatilka lagu kala saaray waa cumar ah min hayri iftiraa'in been la'aanteed iyadoon lagu been abuuranay wa bacdahu faaruuqna waxa dabadii ah oo fadliga ku soo xiga cuhmaanu cuhmaan ibnu cafaan ee fatruk isaga taga almira muranka cuhmaan ibnu cafaanna isaguna yacni fadaa'il fara badan ayuu lahaa waxaa lagu naanaysi jiray dunnuurayn kii labada nuur lahaa waxaa dunnuurayn loo yidhi ruqaya oo ina nebi moxamed ahayd sala allahu calayhi wasalam ayaa u qabay kadib markai ay ka dhimatayna rasuulku waxa uu guuriyey ummu kalhuum marka sidaasaa loogu magacaabay oo loo odhan jiray dunnuurayn kii labada nuur u saaxiibka ahaa labadii hablood ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa u dhaxay oo waxa weeyaan u qabay fatru kilmira waxa uu sheekhu u yidhi markii cuhmaan uu marayey muranka isaga tag waa likahrati khilaafi ahli sunna fii taqdiimi cuhmaan wa cali ahlu sunna waxay isku khilaafaan cuhmaan iyo cali kee horeeya oo ahlu sunnaha qaarkood baa cali ka soo hormariya cuhmaan cuhmaanna dembaysiiya qaarna way ka tawaqufaan laakiin wuxuu leeyahay sida raajixee saxiixa ah waxa weeyi inuu cuhmaan ka horeeyo cali oo sidaa khilaafadoodu u kala horeysa abubakrin wa cumara wa cuhmaana wa caliy fadligooduna inuu u kala horeeyo macnaha martabadoodu inay u kala mudantahay u kala horeeyaan siday khilaafada iyo maamulka ugu soo kala horeeyeen abubakar baa khilaafada ugu horeeyey cumar baa uga dambeeyey cuhmaan baa saddex ku ahaa cali baa afar ku ahaa yacni khulafaau raashidiin khilaafada siday ugu kala dambeeyeen sow sidaa ma aha sida raajixa ah fadligooduna waa inuu sidaa u kala dambeeyo waxau yihi marka wa bacdahu abu bakar dabadii waxa oo fadliga ku soo xiga alfaaruuqu faaruuq min hayri iftiraa been la'aanteed wa bacdahu ay bacda alfaaruuq faaruuqna dabadii waxa ah oo fadliga cumar ku soo xiga cuhmaanu cuhmaan ibnu cafaan dunnuurayn ee fatrukilmiraa muranka isaga tag yacni dood ka tag sidaasaa saxeh wbacdu falfadlu xaqiiqa fasmacii nidaami hada lilbaطini اlanzaci waxa uu sheekhu yihi wabacdu intaa dabadeed falfadlu fadligu xaqiiqan dhab ahaan ay fii xaqiiqati اlamri xaqiiqa ahaan fadligu fasmac bal maqal nidaamii gabaygaygan haadaa ee kan ahe lilbaطiini buu u sugnaaday kii caloosha weynaa alanzaci ee saalaxyaha lahaa ama bidaarta lahaa maxaa la yidhaha labadaa dhinac qofka ay timuhu ka durugsan yihiin saalaxyaynu idhahnaa soo maa marka anzac waa kaa ama timuhu ka ay xaggan hore ka go-eenee ay durkeen oo bidaartii ah khulaasada anzac waxaa la yidhaha uun kii ay timihiisu xaggan hore ka go-een ama labadaa dhinac ay ka durugsan yihiin saalaxyaha ama bidaarta leh baiinna waa waasiculbaطn ka caloosha weyn waxaa ka soo horjeeda daamir ka calooshiisu ay yartahay ama boggiis iyo beerkiisu isku dhegan yihi wa calaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq yani fardaha waatii lagu tilmaamayey kuwa bogga laalan marka la toobaro ee loogu talagalay dee dagaal ama safar dheer marka daamir waa ka bogga laalan ee boggiis iyo beerkiisu isku dhegan yihi batiinna ka caloosha leh waxay culimmadu yidhaahdeen halkan ilan cumaan buu sifaynayaaye haada litacriifi laa lidam waa tacriifin uun wasfigiisii khalqigaa xagga abuurka siduu ahaa unbuu qeexayaaye cay iyo ceebayn ma aha oo dee abuurka dadka ayaa qofna dee beerkiisi iyo caluushiisu ay yartahay qofna ay weyn tahay cali binu abi aalib baanu u socdaa waxa u ihi wabacdu intaa dabadeed falfadlu fadligu xaqiiqan ay fii xaqiiqati اlamri yacni xaqiiqada arrinka xaqiiqadiisa marka la qabto fasmac bal maqal nidaamii gabaygayga haadaa ee kan ahe lilbatiini buu u sugnaaday marka hadda falfadludaas waxaad ku xidhaa lilbatiini khabarka intanna waa jumle iska muctaridoo soo kala dhex gashay fasmac nidaami haada yacni gabaygaygan maqal oo fadligu wuxuu u sugnaaday lilbatiini kii calooshii weynaa alanzaci ee saalaxyaha lahaa ama bidaarta lahaa ee timuhu xaggiisan hore ay ka go'een mujadil اabطaali geesiyada kii lagdayey marka mubaarasada laysku soo banbaxo yani dadkii hore dagaalka intaan dagaalkuba bilaabmin waxaa la samayn jiray wax mubaaraso la ydhaah hebel yaa hebel usoo baxaya dee ragga ugu geesisanee gaaladu ay iska soo saaraan cali binu abi aalib baa u bixi jiro oo dhulka la dhici jiray lagdi jiray maadi اcami kii go-aankiisu uu fulayey yani go-aan qaadashada lahaa ee fulinaya wuxuu go-aansado mufarij اlawjaali cabsiyaha kii faydayey ee meesha laga cabsanayo dagaalkiiyo geesinimaduu ku galo lagu diirsanayey waafi اlxasmi kii waxa weeyaan arrinkiisu yacni go-aan qaadashadiisa iyo arrimihiisa ad adayga uu ku adag yahay u taam ahaa xasmina waxaa la yidhaah dabtu اrajuli amrah ninku taladiisa iyo arrinkiisa inuu goosto oo arrinkiisa uu si fiican gacanta ugu haysto oo nin tala adag le uu yahay ayaa la yidhaha xasmiga marka waafi lxasmi ay taami lxasmi kii arrinkiisa uu dhammaystiraa ee arrinkiisa si adag waxa weeyaan ugu tashanayey ugu tallaabsanayey waafi nadaa kii deeqdiisa iyo macruufkiisa u badnaa deeqda lahaa ee gacanta lahaa waxbixinta badnaa mubdi lhudaa kii hanuunka muujinayey ee cilmiga alla u baray iyo camalkiisa ku muujinayey murdilcidaa cadowga iyo colka kii halaagayey ee ka guulaysanayey mujlisadaa oonka kii zuulinayey dadka u gaajaysan cilmiga ee jahligu uu ku jiro kii cilmigiisa oonka jaahilnimada kaga zuulinayey kaga saarayey waxa uu sheekhuu yidhi yaa weylaman mid hooggiisiiyow kaasoo ictadaa ku xadgudbay fiihi cali bin abi aalibow uxdur kaalay yacni waxa uu yidhi halaagga iyo hoogow waxaad u kaalaydaa ka cali bin abi aalib ku xadgudbay xadgudubkiina hadda waa laba alifraad watafriid kuwa ku talax tegay huluwiga ku sameeyey sida shiicada ee waxa weeyaan qaarkood sida raafidada ay dee ilaahayba ka dhigteen ilan qaar baa cali bin abi aalib ku yidhi anta rabbuna waa kii lahaa lamaa ra'aytu اlamra amra munkaran ajajtu naarii wadacawtu qumbura markaan arkay munkar weyn dad anigiiba ilaahay ga dhigtay ayaan dabkaygii shitay gacanyarahaygii khaadimkiina u yeedhay dabeed waa kii amray in la gubo nolosha lagu gubay iyadoo ay sida saxdi ahayd in la laayo uunoo dabka dee laa yucadibu binaari ilaa rabu naar haddana cali oo saxaabadii kale ibnu cabaas iyo aanay ku waafaqin dabka uu ku gubay hadda iyagoo mutaystay in la dilo laakiin haddana dabka aan lagu waafiqin haddana cali markuu arkay gaalnimo halkay ka gaadheen ilaahnimo inay ku tilmaameen waxa weeyaan god intuu u qodo dab u shiday ayuu dabkaa noloshii noloshuu ku gubay waayo gaalnimo aad iyo aad u foolxun bay sameeyeen marka qaar cali bay ku talax tegeen ilaa ilaahnimo ay ka dhigteen qaarna tafriid iyo gaboodfal bay ku sameeyeen oo xaqiisii bay ka duudsiyeen oo qaar way tagfiiriyeen sida khawaarijta way gaalaysiiyeenba isagii wixii la socdayba qaarna colaad iyo nacaybsho ayay ula soo banbaxeen sida nawaasibta marka ahlu tafriidku waa alkhawaarij wanawaasib iyagu waa ahlu tafriid oo xaquu lahaa inay siiyaan iska badaayey qaarna way gaalaysiiyeen qaarna way naceeno way la colaatameen ahlulifraadkuna dee waa kuwan shiicada ee qaarkood ay ilaahba ka dhigteen marka labadaasiba waa ku xadgudbeenoo xadgudub ayay ku dhaceen waxaad mooddaa sheekhu cali bnu abi aalib radia allaahu canhu wa ardaah ee ammaantiisa wuu ku yar dheeraaday sababtuu ugu dheeraadayna waxa weeyaan radin uu ku radinayo nawaasibta iyo rawaafidda kuwa colaad iyo nacaybshaha u qaaday iyo kuwii gaalaysiiyey labadaba radin uu radinayo ayuu ammaanta cali ugu yar dheeraaday ahlu sunnuhuna caliyu bnu abi aalib dee martabadiisana way dhigayaanoo ma dhaafinayaan oo xataa abubakar iyo cumaan iyo cali dee ka horraysiin maayaane saddexdaasaa ka fadli badan marka martabadii alla uu dhigayna way dhigayaanoo yani waxa weeyaan dee u diidi maayaan kumana xadgudbayaan oo huluwi ku samayn maayaan iyagoo saxaabadoo dhan jecel oo wada xidhiidhinaya haddana nin walba halkii alla uu dhigay iyo martabadii la gaadhsiiyey halkaasay u daynayaanoo dhaafin maayaan cali bn abi aalib waxaa fadaaishiisa ka mid a inuu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam yowma khaybar laucطiyana araayata hada rajula yuxibu اllaha warasuulah wayuxibuhu اllahu warasuuluh yaftaxu اllahu calaa yadayh wuxuu yihi berri toole waxaan calanka dagaalka u dhiibi doonaa nin ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilah iyo rasuulkiisuna ay isaga jecel yihiin gacmihiisana ilaahay ku furayo oo nasriga iyo guusha uu ku ridayo nin walba wuu usoo hanqaltaagay laakiin cali bnu abi aalib ayuu raayadii iyo calankii gacanta ka saaray waa nebiga in adeerkii waana zawjkii faadimo rasuul faadimo oo ina nebi maxamed ahay sala allahu calayhi wasalam waa zawjkeedii iyo ninkeedii waana ibnu cami rasuul rasuulkana waa in adeerkii wa bacdu intaa dabadeed falfadlu fadligu xaqiiqan ay fii xaqiiqati اlamri xaqiiqa ahaan fasmac maqal nidaami gabayaygan haadaa ee kan ahe lilbaطiini buu u sugnaaday kii caloosha weynaa alanzaci ee saalaxyaha ama bidaarta lahaa ayuu u sugnaaday cali bn abi aalib buu tilmaamaya mujadili abaali geesiyada kii legdaya markay isku baxaan maadi lcasmi kii go'aankiisu uu soconaye uu fulayey ee go'aan qaadashada lahaa mufariji lawjaali cabsiyaha kii faydayey ee macnaha meesha laga cabsoonayo geesinimadiisa iyo dhiiranaantiisa markuu la galo dee lagu degaye lagu diirsanayey ammaanna lagu helayey cabsiduna ay ku zuulaysay waafi lxasmi kii arrimihiisu iyo go'aammadiisu ay dhammayska tiraayeen ee go'aankiisu iyo arrinkiisu waafi tamaam u ahaa waafi nadaa kii macruufkiisa iyo deeqdiisa iyo waxbixintiisu ay fara badnayd nadaha waxaa la yidhaahdaa waa deeqsinimada iyo waxbixinta waafina waa kaiir waafi nada ay kaiira alcaطaa kii deeqda iyo bixinta badnaa ee deeqsiga ahaa waa cali bn abi aalib mubdi lhudaa kii hanuunka muujinayey ee cilmiga alla uu siiyey ku iftiiminayey murdi lcidaa colka iyo cadowga kii halaagayey mujlisadaa oonka kii zuulinayey macnaha jaahilnimada haraadka jaahilnimada ee cilmiga loo qabo kii cilmigiisa ku zuulinayey wuxuu yidhi yaa wey laman mid hooggiisow uxdur kaalay kaasoo ictadaa ku xadgudbay fiihi cali bin abi aalib kii cali bin abi aalib ku xadgudbayow yacni kaa hooggiisiiyo halaaggiisiiyow kaalay oo soo xaadir waa wakhtigaagiiyo haada awaanuk macnuhu waxa uu yahay dee qof kasta oo cali bin abi aalib ku xadgudbay waa hoogo waa halaagsamay ama ha ugu xadgudbo inuu xadkiisa iyo martabadiisa dhaafiyo sida kuwa martabatululuhiyaba gaadhsiiyey ama ha ugu xadgudbo xadkii iyo xaqii alla uu siiyey inuu u diido sida kuwa nacay ee colaadiye gaalaysiiye rawaafidda iyo nawaasibta yacni xadgudubku ama ifraad ha noqdo ama tafriid ha noqdo labada dhinac dhinacu doona ha noqdo faxubuhu ka xubihim xatman wajab waman tacadda aw qalaa faqad kadab waxa uu sheekhu yidhi faxubuhu cali binu abi aalib jacaylkiisa iyo xubbigiisu ka xubbihim ay ka xubbi alkhulafaa'i araashidiin sida walaaladiisii kale khulafaau raashidiinta jacaylkoodii oo kale ayaa wajaba uu waajibay xatman waajibnimo jacaylka cali la jeclaanayaa sida khulafada kaleba jacaylkoodii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ayuu u waajibay waman tacaddaa ruuxa xadgudba ee waxa weeyaan cali binu abi aalib ku xadgudba ilaa uu xuduuddiisa dhaafiyo sida shiicadii oo kale aw qalaa ama cali naca ee la colaytama ilaa xaqiisii uu ka duudsiyo uu u diido sida nawaasibta iyo iyo waxa weeyaan khawaarijta faqad kadab been buu kaasi sheegay yacnii ka ku xadgudbee huluwi ku sameeya iyo ka xaqiisa ka gaabiyeen naca labaduba been bay sheegeen ahlu sunnaha ayaana runtii iyo sawaabkii ku sugan oo dee iyagu ifraadna may samayn tafriidna may samayn fadaaishii fadaaisha alla uu siiyena way u qireen mansiladii alla uu dhigayna may dhaafin faxubuhu cali jacaylkiisu ka xubihim ay ka xubi alkhulafaa sida khulafada kale jacaylkooda oo kale ayuu wajaba u waajibay xatman waajibnimo waman tacadaa ruuxa ku xadgudba cali aw qalaa ama u cadhoodaa faqad kadab alla ilaah been buu sheegay wa bacdu intaa dabadeed falafdalu khulafaa uraashidiintii buu ka yimid falafdalu waxa ugu fadliga badani khulafaa uraashidiintaa dabadood baaqil cashara waa casharadii kale hadhay ilan tobankii jannada loogu ballanqaaday sida xadiidkii waxa weeyaan saciid ibnu zayd ee sunanka ku sugnaa inuu nebigu yidhi abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة طبعا كي النبي صلى الله عليه وسلم يقول دولك دول تلابسنا يون نول نول الوقو بشارية جنة مركا وحو إلى أفرت خلفاء الراشدين تمركا لقر يبو لحدي كلا كسوحي حق فضلك طبعا وبعد intaa dabadeed fal afdalu waxa u fadli badan khulafada dabadood baaqil casharati tobankii jannada iyagoo nool loogu bushaareeyey intii ka hadhay oo lixdii kale ah fa ahlu badrin dabeed ahlu bader ayaa ku sii xiga xagga fadliga uma ahlu shajara dabadeed kuwii geedka nebiga baycada iyo ballanta kula galay ayaa ku sii xiga baaqi cashar almubashariin yani waxa weeyaan lixdii soo hadhay ayaa kusii xiga buu yidhi xagga fadliga dabadeeto ahlu beder ahlu bederna waxa weeyaan waa raggii dee khaswadii beder ee cajaa'ibta badnayd ee ilaahay ku tilmaamay inay ahayd yowm alfurqaan tii xaq iyo baatilka lagu kala saaray dee raggii ka qayb qaatay weeyi waxaanay dhacday fi sana haaniya min alhijra sanadkii labaad ee hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana maalintaa gaalada laga dilay toddobaatanna waa laga dilay toddobaatanna nolol ayaa lagaga qafaashay ree beder nebigu sala allahu calayh wasalam waa kii lahaa wamaa yudriika lacala allaha iطalaca calaa ahli badrin faqaala lahum icmaluu maa shi'tum qad kafartu lakum oo maxaa ku ogeysiiyey ree beder waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu taalacday uu yidhi sameeya waxaa doontay icmaluu maa shi'tum qad kafartu lakum waan idin dembi dhaafay yacni waa niman karaamada iyo fadligaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uga markhaati kacay ree beder iyagaa markaa khulafada iyo alcashara almubasharuuna biljanna xagga fadliga ree beder baa kusii xiga dabadeed waxaa kusii xiga ahlu shajara ahlu shajara waxaa looga jeedaa baycadii iyo ballantii loo odhan jiray baycat ridwaan oo waxa la yidhi sanadkii lixaad culimmada qaarna waxay dhahan toddobaad ee hijrada ayaa rasuulka iyo asxaabtiisu iyagoo kun iyo afar boqol oo nin ah ay u soo baxeen inay cumraystaan dagaal iyo jihaad markaa umay socon soo cumraystay lahaayeen dabadeed markay soo gaadheen xudaybiya oo maka kambalkeeda ah waa halka imika la yidhaahdo ashumaysi waa imikana kantaroolka maka laga galo weeye ee dadka lagu jeegarayo ama lagu baadho imika ashumaysi baa la yidhaha mandiqadaas marka halkaas alxudaybiya markay soo gaadheen nebi moxamed iyo asxaabtiisi oo kun iyo afar boqol oo nin ka koobani ayay gaaladii quraysheed ku soo dareereenoo maka kaga soo baxeen markaasay yidhahdeen halkaa geli maysaan maanta maka cumraysanna maysaan dabadeed halkii ayaa nebi maxamed iyo asxaabtiisu ay fadhiisteen cumaan oo dee ehel iyo qaraabo dhow la ahaa ree maka ayuu rasuulku u diray si uu ugu sheego inaanay dagaal u iman laakiin cumre iyo cibaado ay u socdaan dabeed waxaa la faafiyey war aan sugnayn oon sax ahaynoo in cumaan la dilay nebigu halkiibuu raggii beeca kula galay beeca cala almowt xata almowt halkaasay beeca uu kula galay inay jihaadaan oo waxa weeyaan jihaadka ay ku sugnaadaan xata almamaat ilaa dhimashada markii dambena warkii waa beenoobay cumaan inaan waxa weeyaan la dilin kadib halkii xudaybiye iyagoo jooga ayaa nebi moxamed heshiiskii kula galay gaaladii quraysheed waxaanu ahaa heshiis aad u adag oo saxaabada in fara badan ay ka damqadeen oo ay dhibsanayeen laakiin xaqiiq ahaan markii dambe nasri iyo gargaar iyo guul islaamka u noqday oo dadkii ay islaamkii soo galeen yani dakhaluu fii diin illaahi afwaajan marka halkaa sulxigaa xudaybiya geedkaa hoostiisa raggii nebi moxamed ballantiiyo beycada kula galay waxaa la yidhaha ahlu beycati ridwaan oo iyaga ayaa ree beder ku soo xiga waa kuwii ilaahay ku sheegay uu yidhi laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim yani ilaahay wuxuu yihi laqad radia allaahu can ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajara ilaahay raalli buu ka noqday mu'miniintii wakhtigii ay ballantiiyo beycada kugula gelayeen geedkaa hoostiisa yani raalli ahaanshaa looga markhaati kacay marka iyagaa xagga fadliga kusii xiga waqiila ahlu uxud اlmuqadima wاlأwl أwlى liلnusuusi اlmuxkama wuxuu sheekhu yihi waqiila waxa la yidhi ahlu uxudin ree uxud ayaa almuqadima yacni hormoodkoo ka horeeya ree waxa weeyaan beder ree beder waxaa ka horeeyaa la yidhi ree uxud laakiin waa qowl daciifa oo waa kaa siiqatu tamriidka yani waxa weyaan ku cabiray waqiila waa qowl daciifa uxudna waxay ahayd sanadkii saddexaadee hijrada walawalu qowlka hore oo ree beycatu ridwaan inay ka horeeyaan oo ay yani ay ree uxud ka horeeyaan ayaa awlaa yani habboon oo mudan waxaa awlaa ah oo habboon oo xoog badan qowlka hore waayo waa linnusuusi nusuusta darteed nusuustii almuxkama ee la sugay oo raalli ahaanshaa looga markhaati kacay laqad radia allaahu can ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajara wa qiila waxaa la yidhi ahlu uxudin ree uxud ayaa ah almuqadima kuwa hormoodkee ka horeeya ree beder walawalu laakiin qowlka hore ayaa awlaa awlaysan oo mudan waa qowlka hore maxay ah ree beder inay ka horeeyaan ree uxud waayo nusuus cadcad baa ku soo aroortay waayo waa linusuusi almuxkama nusuustaa la sugay ee ku soo aroortay darteed yacnii qowlka hore ayaa kan ka awlaysan waxau yihi wa caaishatu caaishana yacni iyadaa fadliga kusii xigto oo mudan filcilmi xagga cilmiga ayay caaisha oo zawjadii rasuulka ihi iyaduna ay ku mudanto ay ku horaysaa maca khadiijata khadiija maceeda xaal ay tahay fi sabqi horayntii islaamnimadiiyo iimaanka ay u soo horeysay iyadoo khadiijana ay ku mudan tahay ee fafham waxaad fahamtaa nuktata natiija natiijada raadkeeda iyo faa'iidada ka dhalanaysa ogow oo si fiican u dhugo sheekhu wuxuu tilmaamayaa waxay halkanna culimmadu isku khilaafaan oo khadiija iyo caaisha iyo maa fadli badan ayuhumaa afdal labaduba dee dumarkii saxaabiyaadka ee qiimaha badnaa ee ooridii nebi moxamed aha sala allahu calayhi wasalam ee fadaa'isha tirada badani ku soo aroortay ayay labaduba ka mid yihiin laakiin haddana yaa sii mudan wuxuu ku yidhi natiijada raa yacnii khilaafkaa la yskhilaafay raadkiisu wuxuu isagu soo ururayaa laba arrimood in midiba ay dhinac ku horayso oo marka la eego xagga cilmi badnaanta iyo dacwaddii ay faafisay iyo fiqigii iyo fahamkii diinta ay u lahayd caaisha xaggaa ka horaysa cilmiga iyo nashrigii dacwadiiyo islaamnimada marka la fiiriyo xagga sabqiga iyo horayntii diinta iyo iimaankana dee khadiijo ayaa xaggaana ku fadli badan oo khadiiji dee iyada ayaa nebiga sala allahu calayh wasalam xagga dumarka iyadaa ugu horumaysay iyadaa bilowgii waxyiga markii loo waxyooday nebiga garab iyo gaashaan u ahayd iyadaa cabsida iyo argagaxa iyo wax walba ka bi'in jirtay iyadaa garab taagnayd oo waxa weeyaan u kaalmaynaysay nebiga sala allahu calayh wasalam marka yacnii waxa sida raajixa ay tahay khadiijana waxay ku fadli badan tahay xagga asbaqiyada iyo soo horayntii iimaanka iyo islaamnimada caaishana waxay ku fadli badan tahay haba dambaysee xagga cilmi badnaantii iyo nashrigii dacwada ay faafisay wa caaishatu caaishana filcilmi xagga cilmiga ayay ku horaysaa maca khadiijata khadiija maceeda fi sabqi horaynta xaal ay ku sugan tahay khadiijina oo xagga soo horayntii iimaanka ay ku soo horaysay iyaduna ay khadiijo ku mudan tahay ee fafham ninkan lala hadlayo faham nuktata natiijati natiijada raadkeeda iyo faa'iidada ka dhalanaysa faham inay midiba dhinaca majiha ka horayso wallaahu aclam